بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunnati almanshuura liictiqaadi aa'ifati annaajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibni axmed alxakami uu iska lahaa allah u naxariistee waa kitaab caqiidada ka sheekaynaya oo su'aale iyo jawaabo ka kooban su'aasha boqolaad shiikhu wuxuu yidhi maa hiya mucjizaatu alambiyaa mucjisooyinka alla uu siiyey ambiyada si lagu garto xaqnimadooda iyo inay run sheegayaan maxay tahay mucjizooyinkaasi maxay yihiin jawaabtu waxay tahay almucjizaatu hiya amrun khaariqun lilcaadati maqruunun bitaxaddi waa arrin mucjizooyinku waa arrin caadada jebiya oo sidii caadiga ahayd wax ka baxsan ah oo haddana lala xidhiiriyey mucaaradnimo dalbideed saalimun can almucaarada haddana arrinkaas caadada jebinaya ee caadada ka baxsan waa inuu ka nabadgelsan yahay in la mucaaradayn karo oo isagii oo kale lala iman karo wahiya mucjizadu imaa xisiyatun wahiya mucjizadu imaa xisiyatun ama waa mid la dareemaayo oo tushaahadu bilbasari isha lagu arko aw tusmacu ama la maqlo ka khuruuji naaqati min asakhrati sidii nebiyullaahi saalex mucjizadii alla uu siiyey oo hal nool oo weyni ay ka soo baxday buur dhagax ah wainqilaabi alcasaa xayatan ushii nebi muuse u watana calayhi salaam inay isu beddesho abeeso weyn oo wax cunaysa wa kalaami aljamaadaati waxyaabihii aan noolaha ahayn oo haddana iyagoo hadlaya la arkay iyo wa naxwi daalika wax la mid ah marka mucjisooyinkaasi waa kuwa la dareemaayo oo ama la arko ama la maqlo wa imaa xisiya wa imaa macnawiyatun ama mucjisooyinku waa kuwo xagga macnaha ah oo tushaahadu bilbasiira qalbiga laga arko ka mucjizati alqur'aani oo kale sida qur'aanka icjaaskiisii oo kale inuu mucjis yahay oo isagoo kale aan lala imaan karin waa wax maaragtay qalbiga laga ogaado waqad uutiya nabiyuna sala allahu alay wasalama min kulli daalika rasuulkeennana sala allah alay slam mucjisooyinkaas noocyadaas kala duwan ee kuwa maaragtay macnawiga ah iyo kuwa caadi loo dareemi kara ah intaba rasuulka sal slam wax waa laga siiyey oo mucjizooyinkaas waxbuu ka helay famaa min mucjizatin kaanat linabiyin ila walahu sala allahu alay wasalam acdamu minha fii baabiha mucjizo maba jirinba oo nebi la siiyey hore loo siiyey ilaa haddiiba ay jirto mucjizo nebi hore loo siiyey rasuulka sala allahu alay wasalama waxaa la siiyey mid ka weyn yani baabkaasay ku soo aroortay mucjizo ka weyntii nebigaas hore la siiyey yaa rasuulkeenna sal lla slam la siiyey wa min almaxsuusaati mucjisooyinkii la dareemaayey ile waa la arkaayo ma og tahay inshiqaaquulqamar oo kalea ka mid a dayixii oo kala dhambalmay yani xadiidka dhowr saxaabi baa warisay waana xadiid saxiixa saxiix muslim lagu wariyey ibnu mascuud oo kale wuxuu yidhi inshaqa alqamaru calaa cahdi rasuuli illaahi sala allah alay slam shaqayni faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama ishhaduu dayixii baa kala jeexmay wakhtigii rasuulka sal lla ly slam laba qaybood u kala jeexmay markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal l slam wa kaa ee arka oo marag ka noqda waxaniina aljidci kanina markuu wax la dareemo oo laakiin maqal ah kii hore arag buu ahaa kani waa wax la maqlay yacni jirriddii geedka ama salkiisii ama guntiisii yani masjidku wuxuu ka samaysnaa oo tiirar u ahaa jirridadan geedaha gaar ahaan geed tamiraadka marka mid jirridahaas ka mid a yuu rasuulka sal ly slam ku tiirsan jira marka uu khudbaynaayo markaasaa waxaa loo sameeyey rasuulka sal slam mimber baa loo sameeyey markii mimberka loo sameeyey yuu soo hiloobay jiridkii geedkii uu maaragtay salkiisa ku tiirsan jira markuu khudbaynaayo yaa soociyey oo soo ololay oo sidii maaragtay hal ilmiheedii weysay oo kale yuu u soo dhawaaqay markaasaa rasuulka sal slam gacanta saaray oo uu dege oo uu xasilay marka kolley yani xuskii alle ee dushiisa maarata alle lagu xusaayey yuu tabay oo waayey iyo wa nabci ilmaa'i isaguna waa wax loo jeedo biyihii oo ka soo burqanaya min beyni asaabicihi shariifa farihii rasuulka sal sl ee sharafta badnaa weel biyaa oo weel yar u ahaa oo biyo ku jiraan uu gacantaas u geliyey markaas biyihii waxay kasoo dhex baxaayaan farihii dhexdoodii subxaan allah marka waa wax loo jeedo marka biyahaas waa biyo alla abuuraayo waay oo ummad fara badan maaragtay alla oonkii uga bixiyey waxay kuga weysaystaan xataa ma aanaysan dadkii o dhan waa wada weysaysteen anas baa la weydiiyey waxaa la yidhi cadadkiina iyo tiradiinu intay ahayden markaasu wuxuu yidhi saddex boqol qiyaastii saddex boqol meelaas ahayn buu leeyahay marka bukhaari muslim baa wariyey iyo wa kalaami diraaci dhudhunkii oo hadlay hadalkii dhudhunka oo rasuulka sal slam wuxuu yidhi akhbaratnii haadihi fii yadii addiraac way ii warrantay buu leeyahay abu daawuudna wuxuu weriyey baabkii ahaa fii man saqaa rajulan suman aw atcamahu famaata an yuqaadu minhu qofkii qof kale sun siiya ama quudiya oo qofkaas suntaas ugu dhinto ma laga qisaasayaa laga xadiidka jaabir inqitaaca ku jira calaa kulli xaal marka dhudhunkii waa uu hadlay wa tasbiixi tacaami cuntadii oo iyaduna subxaanalaysanaysa subxaanallahi dhahaysa bukhaari iyo keyrkiis baa weriyeen ibnu mascuud wuxuu leeyahay laqad kunnaa nasmacu tasbiixa atacaami wahuwa yu'kal cuntada iyadoo la cunaayo yaan maqlaynay iyadoo cuntadu ay tasbiixsanayso iyo wa hayri daalik intaa la sheegay waxaan ahayn oo mimaa ka mida tawaatarat bihi alakhbaaru saxiixa ay ku tawaaturtay oo cadad aad u fara badan oo axaadiis saxiixa ay ku soo aroortay walaakinaha laakiin mucjizaadkaasi ka hayriha min mucjizaati alambiyaa sida mucjizooyinka kale ambiyadaba allati inqaradat yani waxay la mid tahay mucjizaadkii kale ambiyada ee tegey ee maaragtay go'ay biinqiraadi acsaarihim waqtiyadii ay joogeen ambiyadaasi yay la go'een walam yabqa ilaa dikruha waa uun maaragtay la xasuustaa oo wax xaqoo jiray ahaayeenoo dhacay laakiin hadda wax baaqi ah ma jiraan wa inama almucjizatu albaaqiyatu alkhaalidatu mucjizada baaqiga ah ee hartay ee weligeed jiraysa ilaa adduunyada intay ka joogto waa qur-aankan hiya hada alqur'aan aladii laa tanqadi cajaa'ibuh ee maaragtay la yaabkiisu aanu dhammaanaynin walaa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid oo baatilna uusan dhinacna uga imaanaynin oo wax burin karaana aanay jirin qur-aankan alla waa uu ka ilaaliyey in wax laga nuqsaamiyo ama wax lagu siyaadiyo tanziilun min xakiimin xamiid qur-aankan waxaa laga soo dejiyey alla xakiim ah oo falsan oo xikmad u saaxiiba arrimihii addoommadiisa si xikmad le u maamula haddana la mahadiyo tilmaamaha dhammaystiran ee uu leeyahay lagu mahadiyo culamada qaarkood waxay yidhaahdaan meesha mucjizo la leeyahay waxaa ka qurxoon in la isticmaalo aayaad iyo baraahiin iyo bayinaad iyo kuwaasaa qur-aanka ku soo arooray waa un calaamo ku tusinaysa nebinimada nebigaas maaragtay la yimid arrinkaas mucjizada ah su-aasha boqol iyo koowaad maa daliilu icjaazi alqur'aan muxuu yahay daliilka ku tusinaya qur-aankii inuu mucjiz yahay jawaabtu waxay tahay addaliilu calaa daalika kan ku tusinaya inuu qur-aankii mucjiz yahay oon isagoo kale lala imaan karin waa nusuuluhu fii akthara min cishriina sanatan inuu soo degay qur-aankii ka badan labaatan sano mutaxadiyan bihi iyadoo alla maaragtay ama maaragtay lagu taxadinaayo oo car la imaada kanoo kale la leeyahay afsax alkhalqi dadkii macnaha ugu fasaxo badnaa dadka wa aqdaraha cala alkalaami waa qabiilkii hadalka ugu awooda badnaa sida loo hadlo wa ablaqaha mantiqan xagga maaragtay hadalkana ugu baliiqsanaa ugu xeeldheeraysnaa wa aclaaha bayaanan haddana maaragtay xagga warcaddaynta iyo fasaaxadana ugu sarreeyay darajada ugu sarreysa jooga dad noocaasoo kale ayaa qur-aanku ku soo dhex degay qaylan isagoo le alle taxadigii macnihiisu waa saas falya'tuu bixadiidin midlihi qur-aan isaga oo kale ah ha la yimaadaan in kaanuu saadiqiina haddii ay run sheegayaan oo ay ku run sheegaan in nebi maxamed uu macnaha qur-aankan isagu jeebkiisa kala yimid oo isaga hadlay isagu ile waa wax alle xaggiisa ka soo degay oo saasaa mucijaasku halkaasu ka yimid aayad kalena alle wuxuu yidhi qulfa waa taxadigii tusinaysaaye yani arkanoo kale la imaada waa moogta mana la imaan kartaan qulfa'tuu bicashri suwarin midlihi muftariyaat la imaada baa la yidhi toban suuradood kii hore mogta qur-aanko dhan la imaada ahayd mogta laakiin hadda waxaa la leeyahay la imaada toban suuradood oo qur-aanka oo kale ah oo la been abuurta sida adunku aad sheeganaysaan ile lama been abuurana qur-aankan waa xaqi laakiin idinku waxaad leedihiin isagaa been abuurtay bal iyagoo kale keena marka qul waxaad tidhaahdaa waa aayad saddexaad fa'tuu bisuurati midlihi suurad qur-aankii oo kale la imaada marka marka hore waxaa la yidhi qur-aankii oo dhan yaa lagu taxadiyey oo car la imaada la yidhi haddana toban suuradood baa loo soo daadegay haddana hal suurad baa la yidhi lama imaan karaan marka falam yafcalu marka ma aanay samaynin walam yaruumuu daalika mana aanay doondooninba taas maca shiddati xirsihim iyadoo lala qabo inay aad ugu dadaalayeen calaa raddihi inay qur-aankii radiyaan oo buriyaan bikulli mumkinin wax kasta oo suurtoobaya maca kowni xuruufihi iyadoo haddana lala qabo in xuruuftii qur-aanku iyo kalimaatihi maaragtay kalimaadkii qur-aanku min jinsi kalaamihim inay la nooc yihiin xagga xuruufta iyo hadalkii iyagu ku hadlaayeen alladii bihi yataxaawaruuna hadalkii ay ku wada hadlaayeen oo isdhaafdhaafsanaayeen wa fii majaalihi yani majaalkiisa na ay maratay yatasaabaquuna ay yani ku tartamayeen yatafaakharuuna ay ku faantamayeen uma naadaa calayhim haddana wuxuu intaa kadib yani ku dhawaaqay bibayaani cajzihim haddayn la caddeeyo inay caajiz ka yihiin oo aanay qur-aankan la imaan karin wa duhuuri icjaazihi oo ay muuqanayso in qur-aankii uu cajis geliyey qul la in ijtamacat ilinsu waljinnu yaa alla u yidhi haddii insigay jinniba isu yimaadaan iyagoo maarata iskaalmaysanaaya calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'aan isu kaalmaysanaaya inay qur-aankanoo kale la yimaadaan laa ya'tuuna bimidlihi isagoo kale lama iman karaan walow kaana bacduhum libacdin dahiira qaarkoodba qaarka kale ha u gargaare wa qaala sal lla slam rasuulkuna wuxuu yidhi maa min alambiyaai min nabiyin ambiyadii nebi ka miduhu ma jiro ilaa waqad uctiya waa la siiyey min alaayaati aayada xaggood waxaa laga siiyey maa midluhu aamana calayhi albashar wax iyada oo kale bani aadamka ay ku rumeeyeen oo sabab uu ahaa in ay rumeeyaan oo mucjiso ahaan ugu filan yaa la siiyey wa innamaa kaana aladii uutiitu waxa aniga la siiyey wuxuu ahaa waxyan awxaahu allaahu ilaya waa waxyi lai waxyooday buu yidhi rasuulka sal ll slam waa mucjiso gaar ah marka fa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna aktarahum taabican inaan noqdo ambiyada midka ugu badan mid la raaco oo xagga kuwii wax raacayay inaan ugu badnaado anugu oo dadkii raacaya ay ka bataan ambiyada kale dadka raacay yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha xadiiska bukhaariyo muslim baa weriyey waqad sannafa annaasu dadkii waxay allifeen fii wujuuhi icjaazi alqur'aani siyaabaha kala duwan ee qur-aanku uu macnaha ku tusinayo inuu mucjiz yahay min jihati alalfaadi xagga erayadii waalmacaanihi xagga macnihii waalakhbaari almaadiyati hadalladii hore maarata u dhacay akhbaartii hore u dhacday walaatiyati akhbaarta imaan doonta oo mustaqbalka ah oo min almuqayabaati wax aan macnaha loo jeedin ah oo dadkii ka qarsoon yuu ka hadlayaa waana icjaaz taasi wamaa balaguu min daalika mana aanay ka gaarin ilaa kamaa ya'khud alcusfuuru sida maaragtay macnaha alifaadaas lafteeda yacni sida la rabay uma aanay caddaynin icjaazka sida uu qur-aanku icjaaz kuu tusinaya ilaa kamaa ya'khud alcusfuuru sida maaragtay shimbirku wax uga qaata ma ogiye biminqaarihi afkiisa min albaxri badda uu wax ugala soo baxo oo biyo uga soo qaato muxuu marka biyo kasoo qaadi karaa shimbirka oo gafuurkiisa kusoo qaadi karaa ma jirto waxba ma ah wabilahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين